wasaaradda beeraha maamulka somalilan ayaa soo gabagabaysay shirweynaha beeraleyda maamulkaasi shirkaasi oo looga hadlayay kaalinta lama ilaawaanka ah ay beeruhu ay kaga jiraan horumarka iyo dhaqaalaha shirka waxa uu ahaa mid beeraleyda lagu dhiirigelinaya inay kordhiyaan wax soo saarkooda beeraha si looga maarmo ku tiirsanaanta cuntada dibadda laga keeno shirkan ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed waxaana saxaafadda u akhriyey agaasimaha wasaaradda horumarinta beeraha ee maamulka somalilan shirkaasi waxaa lagaga hadlayay caqabadaha haysta wax soo saarka haddaba shirkan waxaa ka soo baxay warhuntiyeedkan aan iminka xusayno kow shirku wuxuu ku baaqayaa in la fuliyo dardaarankii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo ahayd in kor in la xoojiyo xoojinta wax soo saarka dalka iyada oo la raacayo qorshayaasha qaran ee n d b trega laguna mataaneynayo barnaamijka siyaasad barnaamij siyaasadeedka xukuumadda wadajir iyo waxqabad lana sameynayo qorshayaal qaran oo ku wajahan la qabsiga isbeddelka cimilada ee dhinaca wax soo saarka beeraha laba xoojinta iskaashiga ka dhexeeya beeraleyda iyo dhammaan daneeyayaasha wax soo saarka saddex shirweynuhu wuxuu soo jeedinayaa in la sameeyo daraasado ku saabsan dhulka ku habboon wax soo saarista afar wuxuu soo jeedinayaa in la diyaariyo siyaasadda maalgashi ee beeraleyda shirka inta uu socday ayaa ganacsatada iyo qurbajoogta waxaa loogu baaqay in ay maalgashadaan beeraha si loo kordhiyo wax soo saarka gudaha ee deegaanada somalilan